Deegaanka Ceel Huur ee gobolka Mudug ayaa dhowaan laga hirgeliyey warshada kalluunka ee East Africa Fish. Kalluunka warshada ayaa loo iibgeeyaa magaalooyinka dalka gaar ahaan gobolada Mudug iyo Galgaduud. Maamulaha warshada kalluunka East Africa Fish ayaa ka warbixiyay qaabka warshadu u shaqeyso.
East Africa Fish Ceel Huur waxaan joogaa warshada waxaan bulshada u sheegayaa kalluunka wadamada uu tago cadaado guriceel dhuusamareeb matabaan baxdo gaalkacyo godin labe ilaa mudug iyo galgaduud waa kanaha kalluunka farsamadiisu aaday u sareysaa kan kan waxaa la yidhaahdaa yuumbicadde kan waxaa la yidhaahdaa malaaqareed kalluunka inta uu u badan yahay bulshada waxaan u sheegaynaa qof kastaa wixii dooqiisa iyo dalabkiisa u helayaa waa kanahaa jeedarkii waa kanahaa feetadiisi waaye wax lafa ma leh hilib waaye waa kanaha taraaqadii kalluunkii taraaqada ahaa oo aad iyo aad dadka ay u jeclaayeen oo feetada ahaa kalluunkii asagoo maasha allah sidiisiiya waa kanaha maadaama awlaan kii hore oo feetadaha idin soo tusay waa kanaha qofkii oo sidiisa ku raba asagoo casriyeysan qaybihiisi kale waa kuwaan ahaa kii feetada ahaa waa kanaha kaasidi waa kana asaan ugu jiraa waa kanaha kalluunkii aan idin soo tusnay asagoo warshada ku jira kan wuu shiilan yahay waa taraaqadii waa kanaha kalluun qareedkiina waa kanaha kalluun qareedkii waa wuu shiilan yahay Hirgelinta warshadan ayaa qayb ka qaadanaysa ka faa'iideysiga bulshada ee kheyraadka dalkeena gaar ahaan deegaanada tuulo goboleedka Galmudug.